faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeena raadiyaha cadaado qodobada caawa ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland oo ka horyimada xilka qaadista maantay lagu sameeyey bannaanbaxyo looga soo horjeedo xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland oo ka dhacay magaalada badhan ee gobolka sanaaga maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta la horgeeyey eedaysanayaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka puntland oo sheegay in hab sharci ah ay u mareen xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi madasha xisbiyada qaran oo maantay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliyana eedaymo kulolo u jeediyey dowladda maraykanka oo war ka soo horsaartay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamo booliisa geysay magaalada matabaan ee gobolka hiiraan kulanna looga hadlayo arrimaha deegaanka oo maantay lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug qodobadaas iyo qodobo kale warkaamina raadiyo cadada ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaar garooba asigoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis jimco ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay ku aastaysan tahay toddobada bisha kooyo tobnaad sannada labada kun toban iyo sagaalka haatanna warkii oo dhan gudoomiye baarlamaanka maamulka puntland ayaa ka horyimada xilka qaadista maanta ay ku sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi mudanayaasha baarlamaanka maamulka puntland oo kulan ku yeeshay xarunta golaha wakiilada ee caasimadda magaalada garowe ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed kulankan oo ay fadhiyeen konton iyo saddex mudane ayaa afartan iyo sagaal xubnood oo ka mid ah u codeeyeen xilka qaadista guddoomiyaha halka afar xildhibaano ay ka aamuseen waxaana sidaasi xilka looga qaaday guddoomiye dhoobadaareed cabdicasiis cabdulaahi cismaan ku-xigeenka koowaad ee xeeradejinta oo qabtay soo jeedinta ayaa carabka ku dhiftay in mooshinka uu maray hanaanka saxda ah ee loogu tala galay afartan iyo afar xildhibaana ayaa mooshinka ka gudbiyey doobadaareed kuwaasi oo guddoomiyaha ku eedeeyey arrimo badan oo xasaasi ah oo horseedi karay xilka xayuubintiisa kalbadhiga afartan iyo shanaad berigiisa tobnaad mudane guddoomiye mudanayaal tirada kooranku waa konton iyo saddex mudane fasax iyo jiro waa saddex mudane maqnaashuhuna waa toban mudana guddoomiye mudanayaal waxaynu ku furaynaa ayadaha qur-aan kariimka ah waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan fu'aad abshir axmed mudana guddoomiye ku soo dhawow sidaad inoogu furtid cod maalmeedkii saaka bismillaah
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dhammaan xubnaha golaha wakiilada dowladda puntland howlwadeennada bahna saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal maanta ay taariikhdu tahay toddoba bisha kow toban labada kun iyo sagaal iyo tobanka fadhigeenna maantay wuxuu daaran yahay mooshin kadlan ah guddoomiyaha golaha wakiilada cabdixakiim maxamed axmed oo ay ka soo gudbiyeen xildhibaanada golaha wakiilada waxaa insha allahu la akrin doonaa liiska xildhibaanada golaha wakiilada waxaana insha allahu haddii rabbi dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareeda oo maanta la hadlay idaacadda b b c da laanteeda afka soomaaliga ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista ay ku sameeyeen xildhibaanada maamulka puntland xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland oo sheegay in xilka ka qadeen ayuu sheegay in xilka qaadistiisa aysan u marin hab sharci ah waxaan u arkaa waxaan waxba ka jirinin saxna aan ahayn waayo innagu waxaanu sheeganaa dowlad puntland la yidhaahdo waxaanu leenahay nidaam iyo system waxaanu leenahay shuruuc uu ugu mudan yahay dastuurku waxaan annagu gaar u sii leenahay haddaanu golaha baarlamaanka nahay xeer hoosaadka golaha marka mar haddaanu labadaa midna waafaqsanayn waa xaaraan waxna kama jiraan ma jirto xeer hoosaadaan jabiyena ma jiro golahayga si smoutha shaqadiisu u socotay tii shalay u dambeysay smouth bay ahayd guddoonkaygaan la tashanayay harraa iga fadhiyey golahaan kala tashanayey wax la wada qaatay bay ahaayeen waxaa marka la ogaada qofku wuxuu sheegto maaha waxaana kala saaraysa inuu xaq yahay iyo inuu xaaraan yahay waxaa iigu qoran dastuurka iyo xeroosaadkaba qaab aan xilka ku waayi karo ee ma laga hel mise laga waa haddii laga helo waa okay qaabkii iyo broseskii ma ahayn xildhibaanada culeys baa la saaray lacag baa la qaybiyey xalay xataa aan la xishoonaynin soomaad garanin oo waxa weeye laba talaatan kun oo doolar baa la bixinayey cid ciyaalka magaalada og soomaad garanin maaha marka sifa sharciya hadday sifa sharciya tahay waxa weeye waxaa lasoo mari lahaa shuruucda dalka ma fahamtay kabacdina markaas sifa sharciya la yeeshan waxaa laga bilaabi lahaa waxa weeye qofkani wuxuu jabiyey qodobadan qodobada marka leeyahy qofku wuu jabiyana waa in xaqaa'iqooda iyo dalaaishoodii la hayaa simbadi markaa qofku hadduu jabiyo qodob waaba waxa weeye waa wuxuu ku ku mutaysan karo inuu xilkiisa ku waayo siciid wuu baxay wuuna hadlay aniguna maanta waan hadlaya oo adiga wareysanaya waa laga yaabaa hadalkeedu ina kala duwanaado de laba qof baanu kala nahay
banaanbaxyo looga soo horjeedo xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland ayaa maanta ka dhacay magaalada badhan ee gobolka sanaaga cabdicasiis cabdulaahi xasan ayaa warkana badhan ka soo diray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa mudaharaad ballaadhan isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn ee magaalada badhan kaga dareen cisho wixii ka dhacay caasimadda puntland ee garoowe shacabka gobolka sanaag ayaa sheegay inay isugu imanayaan shir guud ay ayahooda kaga tashanayaan islamarkaana shacabku waxay eedayn kulul dusha ka saareen madaxda puntland iyagoo sheegay inay gebi ahaanba puntland soo afjartay heshiiska ay wada galeen beelaha dega puntland arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan beesha warsangeli ay kasoo wareegeen somalilan kuwaas oo ka rajo qabay inay ka mid noqdaan puntland ku kacaysaa sharciga waad puntland waad baalmartay oo sharcigii waa ku tumatay shacabka ma ogolid shacabka ma qadarin dooninaysid haddaan lagu rabin oo shacabkii ayna ku doonayn danayow layskuma dhejiyo kursiga shi sharaf le baa looga tegi jiray oga tag gobol sanaag baran in madaxweynaha iyagoo annaga ahaa daxakiin dhooba daareed saakana uu xilka ka qaaday inaannu ku gowracannahay warsangelino tashaday macasalaama annagu soomaali weyn baannu nahay puntland waxay isu beddeshay digtaatoriyad Een, digtaatoriyadna lama qaadan karo Een, waxay ahayd arrin aan la- la- aan- aan la- la- lagu heshiiyey oo la qaybsaday Een, kuraastana bawa sharing ayay ku joogeen dadku Een, sanad walba iyo wakhti walba in guddoomiyaha baarlamanka la weeraro waxay la tahay waxaa laga arkay Een, dadka laga arkay arrintaasina arrin saxa maaha laakiin in guddoomiyaha baarlamaanka sanad walba laga keeno waxay la tahay waa ducfiga arrintaasi arrin aan yeeli karno maaha arrin la qaadan karo sheegaynaa ummadda reer wixii laysku oran jiray puntland inay isa kala tagtay reer walba dhaarkiisi qaatay haddii arrintaas xoog iyo jijug oo oo aan dad iyo maxay ahaydey naf iyo mar midna aan laysku dhaafin waxaad ogaataa meeshan waa sanaag sanaag wax ku yaallaan ma jiraan kuwa doorataan annagu dootani ma raacsanin mana rabno hashii la wadaagay ee puntland la oran jiray oo saaka lagu kala guuray sababtaasina ay keentay deegaankii iyo dadkii la- la- laysku darsaday oo la kala boobay oo dalkii laga iibiyey imaaraad saaka xalay ugu dambaysana dagaal ka dhacay oo madaxweynaha siciid cabdulaahi danay uu dagaal ka riday aqalka baarlamaanka Dhaawac iyo dhimasho iyo dhaawac ayaa u yaalay. waxaannu saaka muujinaynaa dareenka iyaga ku aadan in aannu kaga baxnay arrintaa iyada ah oo heshiiska aannu ka baxnay puntland sagaashan iyo siddeeddii la- lagu- lagu lagu sameeyey garoowe waa ku kala guurey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay la horgeeyay dagaalamayaal ka tirsana al-shabaab cabdinaasir socdaal ayaa faahfaahinta warkaani nahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa maanta ka soo muuqday afar eedeysano oo la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka gaadmada ah shucayb cabdulaahi maxamed maxamed cismaan axmed iyo sidoo kale ismaaciil maxamed aweys ayaa laga soo qabtay degmada wadajir siddeed iyo labaatankii bishii labaad halka eedeysanaha afaraadna laga qabtay degmada dayniile waxaana lagu eedeeyey fulinta dilal loo geystay shaqaale dowladeed iyo sidoo kale dad shacab ah kuwaas oo ka dhacay magaalada muqdisho xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda hor keenay caddeemo iyo sidoo kale markhaatiyaal xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale maxkamadda ka dalbaday wakhti dheeraad ah oo ay ku horkeenaan agabkii ay eedeysanayaasha u adeegsan jireen dilalka kale ku celina ee maxkamaddana ka codsanaynaa si sharafii xushmada ku jirta uga codsanaynaa si aanu hor keenno caddaymaha mugga weyn ee ku qoran eedeenna inay maxkamadduna siiso fursad kale oo aan maxkamadda ku hor keenno maxkamadduna waa mahadsan tahay
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda sheegayna in ay soo mudday doonaan fadhiga kan xiga afartiina eedaysanay waxaa si wada jir ah la idinkugu eedaynayaa in aad ka wada tirsantihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan shabakad fulisa dilalka qorshaysan ee oo ka howlgasha galbeedka magaalada muqdisho eedaysanaha koowaad shucayb cabdulaahi maxamed oo afgarashadiisu tahay axmed waxaa si gaar ah lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan adigoo gacantaada ku fuliya dilal ay ka mid yihiin kow siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban waxaad degmada wadadir ku dishay adiga iyo ilka case marxuum ekis saddexle xuseen macalin cali jilo dhegaysiga garmaqalka lidka ku ah afarta eedaysane intaas ayaan ku joojinnay maanta maxkamadda ayaana dib ka soo muday doonto fadhigan fadhiga xiga qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in hab sharci ah ay u mareen xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka puntland oo maantay warbaahinta la hadlaya oo dhankooda ka hadlay xilka qaadista maanta ay ku sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland ay u mareen hab sharciga waafaqsan xildhibaan cabdiqani faaraxa dhaashan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland ayaa sheegay in xildhibaanadan ay diyaar u yihiin in puntland ay si waliba u difaacaan kadib markii maanta xildhibaanada ay xilka ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi waxa uu sheegay xildhibaanada in ay og yihiin waxa ka socda magaalada dhuusamareeb ee dowladdu ay ku hayso ahlu sunna wal jamiica iyo maamulada kale sidaasi darteedna ay diyaar u yihiin puntland inay ku difaacaan hab siyaasi ah iyo hab ciidan intaba iyo hab ciidan iyo hab military xuduudaheeda iyo waa ilaalinaynaa waxaan nahay xildhibaanadii doo- loo dhaarshay inay shacabkooda iyo dalkooda u istaagaan Ee, marka sida aad wada ogsoontiinba dee diyaar waxaan u nahay dalkayaga inaan fikir ahaan iyo maskax ahaan iyo siyaasad ahaan intaba ku difaacno waxa weeye waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo loo soo dooran doono xilli ba- guddoomiye baarlamaan oo kale marka waxaan ka difaacaynaa waad garanaysaa waxaa ka socda dhuusamareeb baan ognahay waxaan ognahay waxa lagu sameeyey heersunna wa jameeca waxaan ognahay waxa lagu sameeyey madaxweyne xaqaaye xaaf annaguna dad mataqaanaa sameeyey.
diifoon baanu nahay mataqaanaa waxaa ku sameeyey waad ogtihiin annagu cidda aanu isleenahay waa ay ku hayaan maamul goboleedada federaalka waad ogtihiin cidda ay yihiin waa dadka u- xamar jooga oo adeegsanaya websaydyada iyo mataqaanaa meesajyada ay u soo diraya facebookyada marka we never ever sleep we are watching closely our people our country alwaysna waxaan isha ku haynaynaa waxa ay maleegayaan dadka iyaga wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi
si kastaba magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa ka taaganaa xiisada ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed madasha xisbiyada qaran oo maanta ku yeeshay kulan magaalada muqdisho ayaa eedeymo kule loo jeediyay dowladda federaalk soomaaliya mahad nuure axmed ayaa faahfaahinay shariif sheekh axmed madaxweyne hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka jira ayaa sheegay inay khatar weyn ay ka soo socoto dhismaha ciidamada qalabka sida isagoona xusay in nabad sugidda ay bilowday inay ciidamo cusub ay qorato sida hadalka uu dhigay waxa uu sheegay inay shaki badan ay ka qabaan qaabka loo qorayo ciidamo cusub ee nabad sugidda oo qaarkood dalka dibaddiisa tababar lagu qaaday si gaarana laba dal oo keliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa xusay inaysan aqbali doonin in ciidamo gaara loo sameeyo in dad gaar ah lagu dhibaateeyo waayeel waxaa la yidhi maalinuu cabsadaa ilmuhuna maxaa la yidhi habeenkii ani cabsi weyna ay ugu jirta saraax inaan idiin sheegaa rabaa ciidan habeen la qoraayo oo nabad sugudiso qorayso oo laba dowladood keliya loo diraayo ani ma fahmin saraax ani maalinkii aan wax gartay ciidanka waxa la yidhaha rigo aa laga qori jira rigo ma soo gaarteen shuruudaa jirta dadka waa loo sheegaa igaar dheerdheer oo tootoosana imaanaysa kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi imtixaanaa laga qaadaa hadday ku guulaysteen waa la qaadaa haddii kalena guryahooda ay aadayaan muxuu yahay ciidanka nabadsuguddu qorayso muxuu yahay ciidanka nabadsuguddu qorayso oo laga qaranayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qaranaa ciidankaas ma waxaa loo samaynaya inay amni sugaan ma u malaynayo maxay rabaan inay qabtaan waxaa la rabaa inay qabtaan wax kuwa ka horreeyay ay ku fashilmeen khad axmar khad axmar waaye arrintaas we never accept that never ever never ever ciidan wuxuu leeyahay sharci sida loo samaynayo broseskiisa annaga waxaan rabnaa hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa yimid xilli ciidamo tababar lagu qaaday dalalka ilatariya qatar oo aan horey uga mid ahayn dalalkii ciidamada lagu soo tababari jiray soomaaliya sannadyadii dambe dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya cusmaan maxamed axmed ayaa faahfaahinay dowladda maraykanka ayaa ka hadasha xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waxa ayna dowladda soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadeed ku boorisay in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida dalka war-saxaafadeedkan ka soo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ku boorinayso dhammaan dhinacyada soomaalida in ay ka wada shaqeeyaan dib u heshisiinta siyaasadeed dowladda maraykanku waxay ku boorinaysaa dowladda federaalk ee soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo muwaadiniinta soomaaliyeed in ay ka wada shaqeeyaan dib u heshisiinta siyaasadeed iyada oo la marayo wadahadallada nabadeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka sidoo kale waxaa war-saxaafadeedka ka soo baxay safaarada maraykanka ee soomaaliya lagu sheegay in soomaaliya ay ku tillaabsatay horumarro wax ku ool ah oo laga dareemayo dhinacyada muhiimka ah ee amniga dhaqaalaha waxaan ku dhiiri gelinaynaa dhammaan inay isu yimaadaan oo ay la shaqeeyaan saaxiibada soomaaliya ee caalamiga ah si loo helo nabad xasilooni iyo barwaaqo ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka warka ka soo warka ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa imaanaya iyada oo siyaasadda soomaaliya bilihii ugu dambeeyay kacsaneed marka la eego khilaafka dowladda dhexe iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ee ka aragtida duwan xukuumadda haatan dhirta Ha, kulanna looga hadlayo arrimaha deegaanka ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug cabdulaahi warsamo roble ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka ee galmudug oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaana diiradda lagu saaray xaaladaha deegaanka ee muddooyinkii ugu dambeeyey taagnaa gaar ahaan cayayaanka ayaxa oo muddooyinkii dambe dhibaato ba-an ku hayay dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanada gobolada galgaduud iyo mudug kuwaasi oo cabasho ballaaran ka muujinayay waxaa sidoo kale kulankan intii uu socday diiradda lagu saaray daadadka ka dhashay roobabka xoogga leh ee ka da-aya degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo saameyn adag ku yeeshay boqolaal qoys oo guryahooda ka barakacay wasiirka wasaaradda deegaanka ee dowlad goboleedka galmudug maxamed xuseen maxamed oo kulankan kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada kulankan lagu jeexjeexay isagoo carabka ku adkeeyeen wasaaraddiisa oo kaashanaysa hay-adaha samafalka ee deegaanadan ka howlgala ay wax badan ka qaban doonto xaaladaha taagan isagoo ka dalbaday cid walba oo gacan ka geysan karta xaaladan taagan in ay ku gacan siiso wasaaraddiisa howlaha loo idmaday shirkan ahmiyadda looga gol lahaa ee maanta u qabsoomay waxay ahayd dhammaan in wasaaradaha aynu bahwadaagtanahay ee dowlad goboleedka galmudug aynu ka wada arinsanno saameynta arrimaha environmentgu ay ku leeyihiin howlaha guud ee socda ee wasaarad kastaahiba ay wado si annaga laftirkeenna aan ugu kuurgalno si guud baahiyaha jira ee dhinaca environmentga si ay noogu fududaato runtii in shaqooyinka aanu qaban doono sanadka laba kun iyo labaatanka haddii ilaahay idmo aan wax badan aan ka qabanno arrimaha deegaanka oo ay u horeyso isbeddelka cimilada ay ku xigaan xaalufinta dhirta iyo nadaab nabaadka ama biodiversityga sida loo yaqaano ahmiyadda ugu weyn oo aynu maanta shirkan u qabanay waxaa kaloo ka mid ahaa information sharing inaynu wada sameyno ama xogta aan wadaagno wasaaradaha maxwadaagtanahay si xogahaasu aan wadaagaynahay runtii ay u sahlaan baahiyada jira in la daboolo ka wasaarad ahaan waxaan wakti walba runtii annaga ahmiyad noo ah ama priority aan siinaynaa deegaanka dowlad goboleedka galmudug baahiyaha arrimaha environmentga ama la xiriira bay-ada ee jira wixii karaankeenna aan ka qaban karno runtii inaan ka qabanno annagoo kaashanayna wasaaradaha bahwadaagta aan nahay taasuna waxay sahlaysaa runtii inaan ahdaaftii ama yoolkii aan hiigsanayna aan gaarno oo ay u horeeyaan arrimahan hadda taagan ama ka dhalan karaa biyaha roobka da-a ama roobka laftirkiisa meelaha qaar fatahadaha uu ka sameynayo oo ay u horeyso magaaladan dhuusamareeb xilli roobaadka dayrta ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen roobabka da-ya qoysas badan oo guryahooda haatan isaga baxay kadib markii ay kusoo rogmadeen kadib markii ay kusoo rogmadeen daadad ka dhashay roobabka da-ya waxaana saameynta taagan ay wasaaraddu ku tilmaantay mid wax ka qabasho u baahan mahadsaned cabdulaahi guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka minood kala socoteen raadiyo cadaad warkaana warka xiga habeen wanaagsan